hadda waxa weeye bismillahi raxmaan raxiim bress conference haddaan isku gaadhin waxa weeye waxa la yidhaha wake up call boy meeshan waxaa soo socotaa laba doorashana meesha wayna sugayaan hadii ilaha yidhaaho abaabilo kama socdo iyo wax ilxilkaasoo xilli ka saaraya waxaana weeye waxa la iska bartay inta la iska seexdo oo hawshii qaranka la gudan waayo in haddana abaalgud la isku siiyo muddada kordhis waxaan doonaya taasoo lasoo afjaraa distoorka la ixtiraamaa qaynawanka la ixtiraamaa adduunka lama arag hay-ad waktigeedu dhammaado oo meesha iska fadhiya lama arag adduunka lama arag hay-ad isku kordhisa sida guurtoo kale adduunka lama arag hay-ad awood u lahayn wax u kordhisa wax u kordhisa wixii o dhan horta waa lagu arkaya dalkiina lagu arkaya marka waxa weeye si looga horta waxaa weeye inaan arrintu sii hore ahaanin ixtiraamkii iyo dulqaadkii uu dhammaaday cid sharci u lihi ma jirto waktigeeda marku dhammaado inay meesha sii fadhida waana ogtihin laba kun iyo sagaalkii dawladda hore riyaale waktigeeda marku dhammaaday murankii la galay in yar u jirsanay anaga kulmiy inaan dawlad ku magacawno halkii bay maanta taagantay markaa wixii anagiyo aan kulmiya ka shaqayn jirnay kun iyo laba boqol iyo sagaalkii tiibaa maanta iyada dul taaga dawlad baa la samaynayaa loo dhanyahaa la samaynayaa shacbi kutushaa la samaynaya laakiin dawladda waktigeeda dhammaaday saacad loogu dari maayo wakiilada saacad loogu dari maayo hadday u fadhiyaan gole bilaa sharciga u kordhiyey laba jeer loo kordhiyey mar saddexaadka bay garka uxoqoqonayaan taasna wax dhacaysa maaha marka waxaan jecel lahay in dawladdu xilkeeda ka soo baxdo agabyada u harsan u harsan si doorasho loo geli lahaa commershku ka mid tahay xeerarka ka mid yihiin labada doorasho ka mid si loo loo qaban lahaa in hadda la bilaaba la doonaya insha allahu tacaala marka waxa weeye waa qunaaja ku quuso cid dambe oo meesha iska fadhiisa bilaa sharci ku fadhiisa ma jirta insha allahu tacaala markaa saasaan leeyahay dawladdana waxaan leeyahay xilkeeda ka soo baxa